agaasimaha guud ee hay'adaha socdaalka iyo jiinsadda mudane mustapha dhuxulo iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hay-adda ayaa xarunta dhexe kulan waxay kula qaateen wafdi ka socda dowladda azerbaijaan kuwaasi oo marti u ahaa dowladda soomaaliya wafdiga ayaa ugu horeyn soo bandhigay hanaanka dowladda azerbaijaan u horumarisay adeegyada dadweynaha isbedelada horumarneed ee dhanka tiknolojiyadda iyo hufnaanta adeeg bixinta dadkaasi wafdiga ayaa sidoo kale soo bandhigay qorshahooda ku aadan siday u taageeri lahaayeen hay-adda socdaalka iyo jiinsadda soomaaliya gaar ahaan horumarinta adeeg bixinta tababarada shaqaalaha adeegsiga tiknolojiyadda casriga ah dhanka kale hay-adda socdaalka iyo jiinsadda ayaa wafdiga usoo bandhigtay hanaanka ay adeegyada u bixiso iyo dadaalada horumarneed ee lagu xoojinaya awoodda hay-adaha iyo tayada adeeg bixinta bulshada ugu dambeyn wafdiga ayaa booqasho kormeer ah lagu geeyey xafiiska baarista dukumeentiyada xafiiska mubacadda baasaboorada halkaasoo ay ku arkeen habraacyada shaqo iyo nidaamka casriga ee loo isticmaalo diyaarinta iyo bixinta dukumeentiyada muhiimka ah ee hay-adda socdaalka soomaaliya